Maamulka iyo ardayda dugsiga Ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo baaritaano gaarsiiyay kaamka Laas Quran oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne. Adeegyadan caafimaad ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaska danyarta ah oo isugu jira haween, carruur iyo odayaal. Maamulaha dugsiga caafimaadka ee Ilays Ustaad Bedel Cali Xaashi Ustaad Khamiis ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad oo ay soo gaarsiiyeen kaamka Laas Quran.
runtii maanta kaamkaani waxaan usoo booqanay maadaama baahi caafimaad ay ka jirto ee dad badan oo xanuunsan ay jiraan nala soo sheegay runtii baahi ka jira kaamkan ayaan kusoo booqanay Ee, maanta waxaan u sameynay runtii baaritaano kala duwan haddii ahaan lahayeen ee, ilmo la daaladhacaya xanuunada bakteeriyada qaarkood ay shubayaan qaarkood ma tagayaan ee, hooyooyinka uurka leh oo runtii ayagana h b-ga iyo b b-ga laga cabirayay si la ogaado xaaladooda ama xaaladooda caafimaad meesha ay marayso sidoo kale ee, waxaa jira duqooy ayagana xanuuno badan la dala dhacaya sida xanuunada typhoidka ee, iyo xanuuno kale runtii halkaan kusoo koobi karin oo maanta baaritaana u sameynay Ee, runtii kaamkaani waxaa ka jira marxalooyin aad u adaga ka jira haddii ahaan lahayn biyo la-aan iyo haddii ahaan lahayn caafimaad darro sidoo kale into ee, dadka waad dareemi kartaan hooy la-aanaa jirto waxaanu ku jirnaa xilligii ee markaasi roobka runtii xaalado badan ayaa kaamkaani ee, ka muuqda imaashaa maanta aan imaanin runtii waxaan aragnay marxalado aad u kala duwan Ee, waana jecel lahay marar kale inaan imaano hadduu sarreeya saamuxo anagoo wejiyo kala duwan ku imaan doona runtii maanta baaritaano badan aan sameynay ee, dabiic ku duwan meeshaan runtii waxaan siinay ee, daawooyin ku habboona anagoo baaritaano u marnay dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo dhakhaatiir dugsiga ilays oo runtii iskaashanaya ayaa runtii maanta baaritaano iyo daawooyin lacag la-aan ah soo gaarsiiyey kaamkan Qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyay adeegyadan caafimaad ayaa raadiyo Beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyagoo u mahad celiyay maamulkii ardayda dugsiga Ilays.
waxaan ku mahadinaynaa ardayda ardada ilays daawo noo keenta aan ku mahadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma artanaha ayagaa ma artana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga maanta kaamka dayactarkii u baahnay ayagaa nagu soo gaarsiiyey daawadaasaana soo gaarsiiyeen way mahadsan yihiin ardada ilays aad baan ugu mahadinay inaan ma artana waxaa waaye oon ku mahad celinaynaa weliba annagoo ma artana waxaa waaye kaamka laasqurun oy maanta noo soo gaareen ardada ilays aad bay u mahadsan yihiin way mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan wax kastana aga baahannahay inay ma artana na soo gaaraan ay noo keenaan sida yacnaha ma artanaha waxaa waaye dhibaatada hadda ma artanaha kaamka haysato inay maanta ma artanaha waxaa waaye aad iyo aad ma artanaha noo soo fiiraan aadan usii jeclaanaheen oo wax kastaba ay ma artanaha noola soo gaaraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasho cabdi carays anoo loo yiraaho ilaahis aana soo gaartay maanta daawo casri ah oo wanaagsanayna soo gaarsiisay Ee, waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baanu celinaynaa allaha subxaana wa tacaala inaan ku caafimaadno oon kasii yaadaysan naloo keenaana ilaahay ka baryaynaa walaalaha na soo booqdayna boq- waa u mahad celinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri ayagana kor allaha ka dhiga caafimaad allaha na wada siiyo daawo way noo keeneen waa mahadsan yihiin aniga oo sare aadan jaamac oo jooga een, kaamka laas qurin Een, ilaahay kuma qaadaatee wax daryaal iyo wax daawo ah iyo wax unuwan awal ku haysanin Een, ilaahay baan u mahad celinaynaa ee walaalahayna ay berga noo keeneen daawo iyo daryaal ay noo yeeshteen kheyr allaha siiyo allaha darajeeyo annakana caafimaad abshire allaha nagu siiyo ilaahayga subxaana watacaala aan ku mahadinaa Iskuulka Ilays ayaa ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beledweyne isagoo ka qayb qaata horumarinta daryeelka caafimaadka qoysaska danta yar ee ku nool kaamka ku yaala duleedka magaalada Beledweyne.